Deegaanka wadajir ee duleedka degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka socda dhismaha dam loogu talagalay in lagu kaydiyo biyaha roobka si xilliga jiilaalka ay uga faa'iidaystaan dadka deegaanka. Mashaariicdan lagu hirgelinayo dam-ka loogu talagalay in lagu kaydiyo biyaha roobka ayaa waxaa maalgeliyay hay'adda NIS. Guddoomiyaha degmada Doobley Xasan Cabdi Xaashi ayaa sheegay in dam-ka markii la dhammaystiro uu dabooli doono baahiyaha dhanka biyaha ee ka jira deegaanka wadajir.
ma ka faa'iidaysan doonaan insha allahu tacaala ee waxay leedahay haan waxay leedahay soola waxaa loo dhisi doonaa muxuu ahay tuubiyo gelin baa lagu samayn doonaa mashruuc aad iyo aad muhiimad u reweeye waanu mahad celinaynaa hay'adda niis waxaa kale oo safarkan noo- nagu heliya safarka waa safar shaqo oo ku indhaydhaynayno wartuyaarka ay marayso weli lama dhammaystirin laakiin waxay ku dhowdahay gebagabo ee waxaa nala socda ee howlwadeenno ka socda wasaaradda howlaha gudaha iyo guryeynta iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta ayaa nala socda wasaaradda qorsheynta way nala socotaa sidoo kale marka degmadii baa socota maamulkii tuuladaa socda ee dad kale oo cuqaal ah oo deegaanka ka mid ah socda intaa marka laysku daro waxaan xaqiijinaynaa inaanu ku faraxsannahay shaqadan sida loo qabtay iyo halka ay soo gaadhay insha allah dhammaystirka wuu u haray wixii ka dhiman waa la dhammaystiri doonaa ee waanu mahad celinaynaa muxuu ahaa howlwadeennada wasaaradaha nala jubbaland sida wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta waanu u mahad celinaynaa insha allahu tacaala mashruucana wuxuu noqon doonaa mashruuc ay ka faa'iidaystaan dadka ku dhaqan aaggan muxuu ahaaye wadajir iyo xoolahoodaba insha allahu tacaala haddii hal mar buuxsanto waxaan filaynaa in sanad laba sano lagu moodi doono waxaana meesha ka jira oon iyo mataqaanaa abaar aad iyo aad mataqaanaa isu xigay marka insha allah waxaan rajaynaynaa in oonka iyo abaartaa lagaga bixi doono haddii ilaha yidhahdo